دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa laba kun oo shilin soomaali ah u dilay nin ku ganacsanayay magaalada muqdisho dalka koonfur afrika waxaa ku sii kordhaya dhibaatooyinka loo geysanayo dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ayax ayaa dhibaatooyin daran ku haya beeralayda gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya juufa ka tirsan beesha duduble ayaa nabadoon ku caleema saaratay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud dowlad diini ah ayaa loo qabtay shaqaale caafimaad oo ka howlgelaya xarun lagula tacaalo dadka la xanuunsanaya cudurka korona taas oo laga furay magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka khilaafaad xooggan oo salka ku haya biyo-xireenka annahda ayaa mar kale soo kala dhex galay etoobiya iyo masar iyagoo isdhaafsaday hadallo kulkulul in ka badan labaatan askari ayaa dowladda hindiya looga dilay dagaallo dhex maray iyaga iyo shiinaha warkaasoo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonaa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga waafaqsanna toddobiyo tobanka bisha lixaad labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa laba kun oo shilin soomaali ah u dilay nin ku ganacsanayay magaalada muqdisho warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxamed cali aadan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa maalintii shalay magaalada muqdisho ku toogtay nin oday ah oo ku ganacsanaya isgooska ceelgaabta ee magaalada muqdisho falka naxdinta leh ayaa yimid kadib markii askari ku hubeysnaa qori aki ah oo isku dayay inuu sigaar ka iibsada ninka odayga ah oo miis yar oo ganacsi ku haystay halkaasi laakiin lacagta uu watay oo ahayd laba kun shilin soomaali ah oo ahayd kuwo aada u jeexjeexan ayaa waxaa ka dhashay muran keenay inuu askariga xabado madaxa kaga dhifto ganacsade cumar oo ahaa nin danyar ah dilka kadib askarigii ayaa goobta isaga tegay isagoo laafyoonaya waxaana goobta isugu soo baxay dad aada uga cadhaysan dhacdada kuwaasoo qaaday meedka ganacsadaha odayga la dilay ayaa aada looga garanayay agaarka ceelgaabta iyo inta badan degmada xamar jajab sargaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay qabteen askariga dilkan geystay laakiin dadkii isugu soo baxay goobta ayaanan ku qancin warkaas iyagoo cod dheer ku sheegay inay aada ugu dhib qabaan dowladda federaalka
nin masaakiina oo sokor qabo oo jiran oo ilmo korsanaayo aan laba kunoo lacag ee lagu dilay maanta xaafadda camarjab isgooyska laamiga camarjab guddoomiyaasha gaani annaka noo keenay niman istaafe habeenkii gabdhaha cajiin ma dooran karaan askunistayaal waay moobeelada waana laga qaataa nolol ma haysano wallaahi bilaahi tallaahi mudaaharaadaasuu binaynaa ma rabno annaka xaasidnimada inugu hayaan waxaa lagu dilay lacagtaan laba kun oo shilin iga bedel aan ku siiya sigaar saa iinay karta qoryaan wata aa lagu dhifta cabad ilmo yarro guur u raadinayo lix caruur siddeed caruur waaye haye maxaa isku naadarisaan nahay nin masaakiine sigaar ku gadanaya bannaankan carruurtiisu shaqaysanayo ayaa intaa loo imaada la dhahay ken sigaarisi lacagtii uu bixiyey labadan kunoo xun igabedelow dhahay ma adaa i dhaha karo waa ortay qoryaw soo qaatay nash nash nash meeshaunu ku dili ananka wax aan naqaano ma laha ilaahaygii no uunti ayaa dacwadan u udeysanay waxbaa noola qaban haddii la rabo magaalada muqdisho ayaa waxaa raqiis ka ah nafta odayga lagu dilay xamar jajab wuxuu diiday laba kun oo jeexjeexan waxaana lagu dilay rasaas ka badan shan dollar oo haddii shilin soomaali ahaan loo sarrifo ka badan boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abuubakar dalka koonfur afrika waxaa kusii kordhaya dhibaatooyinka loo geysanayo dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi tuulooyin hoostaga magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa waxaa isaga qaxay ganacsato soomaaliyeed kadib markii ay halkaas kusii kordheen dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka burcadka ah ee u dhashay dalka koonfur afrika qaar ka mid ah dadkan ayaa la sheegay in halkaas ay isaga qaxeen iyagoo waxuun ka mid ah dhaqaalahooda u badbaadeen halka kuwo kalena ay goobta isaga baxeen iyagoo faramaran oo la cararay naftooda oo keliya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la kulmay dhibaatooyinka oo sharaxaya xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxqabad la-aanta ay ka tabanayaan booliiska dalka koonfur afrika magacaygu waa sayid cali cumar geesey meeshaana waxaan u nimid walaalaheenna dukaamo ku lahaa ayaan u soo gurmadnay rag badanaan ahayn iyo gaadiid badanaan wadannay meeshaana waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan dukaamana waa la boobay kuwana waa xihan yihiinoo weli lama boobin marka kuwii xirnaayaan rabnaa inaan rarno oo saas gurmadkaasaan u nimid noo qorshaysan ilaa maalincaday dukaanka lama furi karo lamana rari karo haddii la rarmaago waa nugu qabsanayaan waa noo jeedaan hadda horteennay dhooban yihiin marka aan waxba loo jeedin inaan rarno dukaamada waa ujeedaa dhibaatadan haysata booliskiina wax noo qaban waayey dadkiioo ka cabanaya korotala-aan korotala-aantii ciidanka dowladdu qabeen anaga nagula duldhacay waxay naga soo galeen saddex jiho waddada dhinac kasta waa ka xidhan gurmadka waa soo geli waayey dukaanka waa ujeedaa suu yahay xaalkiisa waxaasna waxay ku dhaceen waxa waaye waa korotala-aantaas dowladdoodii waa caban laayeen boolistationka haddaad tagtidna waxay kuu qabanayeen ma lahan saa arkaysa boolistationka waaba waa ka guurabciyo waa noo baneeyeenba intaas maanta fridge saddexaas fridge noo hartay laba fridge hal fridge waa cuneenba waa jijibiyeen labadaa fridge noo hartay waa gurmadkii noogu hartay waa ujeedaa xaaladdeena see tahay iyo dukaankii alxamdulilah wax dhimashaa ma jiraan wiilashiina waa ilaahi waa ka badbaadiyey gadaal ay ka baxeen marka xaalka waa saas toddobadii cisho ee lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika lagu dilay shan qof oo soomaali ah iyadoo sidoo kale la boobay goobahooda ganacsiga aad baad u mahadsan tahay abuubakar ayax ayaa dhibaatooyin daran ku haya beeraleyda gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise deegaanka cadaadley oo ka mid ah gobolka maroodi jeex ee maamulka somalilan ayaa waxaa faraba-an ku haya anyax kaasoo ku habsaday dhulbeereedyada anyaxan oo muddo dhowr maalmood ah ku sugan deegaankaas iyo nabaaxigiisa ayaa haatan aad loogu cabanayaa waxaana ay beeraleydu muujiyeen dareenkan degdebis oo degaan ballaarhana oo beerbiyood iyo beer roobaadbale oo degaan ballaarhan aad iyo waxaa aad u saameeyey wax la yidhahdo ayax oo intuu yimi kaliisa markii roobku daay ku dhalay dabeeta sarci markuu soo baxayna ku dilaaciyey hashii magaranaysaa loonshii karkurada wuu baabiiyey saamayn badan buu ku yeeshay beerbiyoodihii waa naga imika dhex taaganoo wixii lagu beeray wuu cunay ee hoose geedweyntii buu buxiyey tacabkoodii wuxuu noqday wax magaranaysaa lumay waxaan ugu sheegaynaa dee dowladda iyo wasaaradda magaranaysaa beeraha iyo dee magaranaysaa wasaaradaha kale ay qusayso iyo haadaama xilliga iyo kuwa dawligaaba mid walba kaalmaa dee dowladdu wixii ay kari karto dadka hala soo gaadho ha ka kaalmayso dhibtaa ku dhacday dhulka waa aragtaan wataa beertaydii siday noqotay annagu dawlad iyo shacibtoona caawimana kamaanaan helin ilaa farahaan ka qaaday iminka wata sidaa u murxatay ayaxaasaana haysta waxaannu beerannay iyo geedweyntiina way baabaday waxaannu beerannay daayo ayaxani sarcii soo baxay markii ay koronkoradii ku dilaacday dhib weyn buu ku yeeshay iyo saamayn ballaadhan wax rajo oo u yaalaana ma jiro dadkii beertayoo dee sidii horehe iyagu ugu maariroobi jireen taasi way ka dhimatay geed weynkiina dagaal baa weli ka socda dee dhibtii may tegin halkii unbuu fadhiyaa wixii dadku bamyarsaa ku yidhiyeyna wax jira maaha oo wax wax ka qabanaya maaha deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waayihii dambe laga soo sheegayey anyaxa halkaasoo ah goobtii uu deertii lasoo dhaafay ka soo bilowday aqoon-yahaanada qaar ayaa horey u sheegay in anyaxa lagu beeray deegaanadaas jufa ka tirsan beesha duduble ayaa nabadoon ku caleemo saaratay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud warkan waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulahi yaasiin jaamac magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo gebagabo u ahayd dowra loo qabtay jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab islamarkaasina ay ku caleema saaranaysay nabadoon cusub nabadoonka cusub ee jufada bah murusido oo ka tirsan beesha duduble waxaa lagu magacaabaa cabdikariin faarax absuge indheergalad kala duwan oo u badan beesha maxamuud hiraab amaba duduble ayaa munaasabadda ka soo qayb galay dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah ugaaska beesha duduble ugaas ciise ugaas maxamed ugaas carab waxaan fadhinaa xafladdii walaalihii reer bah mursada loogu hayey oo ka tirsan reer maxamuud hiraab khaasiyatan reer habar wardeen dowladii loo soo xiray ayaa fadhinaa lagu kala doora lagu kala bedelay labadii oday odaygii hore cumar macalin maxamuud oo cidda muddo dheer soo dhaqahayey cid hadda maaragtay maanta dhibaato ka sheega una aysan jirin annaguna aan ugu duceehayna wixii uu soo maray wixii uu saxana ilaahay ha u aqbalo wixii maaragtay haddii alkuraan ka qaldaman waa bili'aadniyo ilaahay ha ka cafiyaan leenahay walaalka kale oo ninka la yidhaahdo cabdikariin faaraxne uu galabta xilka loo dhiibayna ilaahay ha u fududeeyaan leenahay odayaashu siday u ballan qaadeen inay ula shaqeeyaan oo wanaagga oo ilaahay dartiisa maan u la wada garab taagannahay insha allahu haddii ilaahay idmo cabdikariin waxaan ku naqaa inuu nin culumaa yahay inuu nin haddii alle kuu roon yahay qabiilka dhexdiisa qaymo badan kale uu yahay in haddii alle kuu roon yahay qaryada oo ku dhaqan yahay oo nabadoon guud ka ahaay ayadoon hadda qofna caleema saarin ilaahay dartii asagoo uu suxul saarahayey sidoo kale nabadoonka cusub ee jufada bah mursaday oo beesha duduble ka tirsan cabdikariin faarax absuge ayaa asiguna munaasabadda ka hadlay mar haddii anigu aan idhi ma qaadi karo tolkiina igu dhegay ayaa waxay qasab igu noqotay marka inaan tolka aan ka yeelo waxa iga iga codsadeen marka tolka marka waxaan galnay ballamaan galno waxaan idhi anigu niman yahow haddaadan kitaabka la qaadayna oo anaan ka run sheegayn aniga mas-uuliyadda ha ii dhiibina tolka waxay iga ballan qaadeen inaan kitaabka la qaadayno oon cagta cagta u saarayno rasuulkeeni maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu naga reebayna aan ka harayno waxauna farayna aan qaadayno alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ballantaasaan tolka la galay marka waxaan marka raje ilaahay ka baryaa inuu arrintaas noo fududeeyo tolkana uu waddada ku hanuuniyo xaqaah waxaa weeye anigu tolka waa ka dhashay waana aqaanaa dhaqamadooda dhaqamo badan oo qaldan aan ku dhaqmi jirn kitaabka allaana qaadanaan idhi annagu waxaana loo baahan yahay kitaabka alla mar haddii la qaatay in laga run sheego walaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca dowraad loo qabto odayaasha beelaha kuwaasoo ay barbar socdaan wada tashi iyo falanqayn la xiriira sida loo wajahayo arrimaha beelaha amaba jufooyinka horyaala wararka dibadda ayaan gudageli doonaa goordhow insha allah laakiin iminka dowlad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyay shaqaale caafimaad oo ka howlgelaya xarun lagula tacaalo dadka la xanuunsanaya cudurka corona taas oo laga furay magaalada saakow maxamed muuday axmed abuu muslim maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu degmada saakow ka hirgeliyey xarun caafimaad oo loogu talagalay la tacaalidda dadka uu ku dhaco cudurka korona munaasabadda isbitaalka lagu daa furayey oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay martisharaf kala duwan sidoo kale munaasabadan ayaa gunaanad u ahayd tababar la siiyey holwadeennada ka shaqaynaya xarunta cusub waa kuwan qaarkood insha allah waxaan ka mid ahaa ardaydii dowradan caafimaadka ku jirtay marka waxyaabo badanaan ka faa-iidnay meeshan lagu soo koobi karo ma aha sharaaca xagga diin ahaan qofkan haddii dhibaato dhacdo ama balaayo dhacdo ama wabaa cudur dhaco qofka diin ahaan maxaa ka munaasaba qofka inuu ogaado marka hore ibtidaa taasana loogu bilaabay maxaa yeelay muslimiinaan nahay wax soo ziyaado oo inaa muslimnimadaada iyo diintaada wax ka ogaataa fiican ilaa haddii qolo kale aan muslim ahayn adaba orodo wareeray noqonay marka diinteena insha allahu ilaahay wax weyn nagu fahansiiyey ibtidaa-i waxaa diin ahaan wax sharcigan uu qabo cudurkan in lala tacaali karo ka hortagiisa iyo insha allah maadadaasaan loo akhriyey maadada ugu horeysana waxaa loo qoray alwiqaaya macnaha waxay ahayd maa yuqaalu qabla nusuuli lbalaa qofka balaayada intuu soo degin wuxuu dhahaayo ama dacooyinka aan maarata loo akhriyey waxaan ka mid ahay shaqaalaha isbitaalka waxaan kaloo ka mid ahay ardaydii iyo dhaqaatiirtii loo diyaariyey loo tababaray cudurkan ilaahay noogama keene sidii loola tacaali lahaa horta cudur walba ilaahay soo dejiyey daawadiisana waa soo dejiyey qofkii ilaahay garansiiyana waa garanayaa qofkii ilaahay dhinac mariyana waa dhinac maraa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam axaadiis fara badana ka sugnaatay ooma min daa'in ilaa walahu daba cudur ma jiro ila dawo ayuu leeyahay
mid ka mid ah macalimiintii dowladda bixinayay oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa wuxuu yidhi alxamdulilah ilaah baa mahadle na soo waafajiyey maaragtay fadhigan wanaagga badan ee lagu furayo maaragtay maktabkaas ka hortegaya ka hortega maaragtay corona iyo dowradii maaragtay caafimaadka ahayd ee meeshan aan ku qaadanay noo soo xirantay ilaahay noo ma- maaragtay taam yeelay ayaa ku mahadsan awalan wa aakhiran mahaddaas kadib dowladdaasi waxay socotay saddex maalmood waxayna ku saabsanayd cudurkan la yidhaaha koroonaha sida looga hortago sida la isaga difaaco cudurkan horta wuxuu ka mid ahaan jiray markii hore hargabka hargabkan ugu dhaca ayuu keeni jiray sidii la yaqaanay laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo saddexdii ayuu xoogaa inta isbedelay markii maaragtay ciqaab ilaahay xaggiis ka yimid intuu is yaro bedelay ayuu dad badan oo sideed milyan gaarah ku dhacay waa laga roonaaday haddana laba kun iyo labiyo tobankii haddana bariga dhexe maaragtay xaramka iyo meelaha lamid oo dhan ayuu haddana sidoo kale isagoo maaca kala wata oo isbedelay ayuu haddana yimid dad badanaa wax ku gaareen markaasna laba kun iyo sagaaliyo toban haddana ayuu haddana isagoo magac kala wata oo nooc kale mar walba isbedelaa dhacay marka hore waa caadi hargabkaas nagu dhici jiray ayuu u badnaa asaga iyo influensaha iyo kuwo kaloo gruub saasoo waxaa jira virusa oo keeni jira hargabkaas wax yar baa ku darsan ama luga dheeraha u yeelanaa ama madax dheeraad u yeelanaa ama si unba wax isaga bedelayaan xanaaq iyo durduro iyo dadka inuu laayo ah, biqudrat illaah ayaa maaragtay uu noqonaya marka kaasi wuxuu ka mid yahay corona wuxuu ka mid yahay maaragtay viruska ama jeermiskaas jiri jiray oo ilaa haddana jira laakiin marmar maaragtay sheelarahaasi ku dhaco oo durdurada keena oo dad badan oo malaayiina laaya ama ku dhaca markaasaa maaragtay xaaladiisa magac cusub mar walba loo bixiya hadda wuxuu maraynaa corona laba kun iyo sagaaliyo toban munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay salaadiin iyo ganacsato ka mid yihiin maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey xarumo uga hergeliyey qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sida hiiraan iyo jubbooyinka kaasi waxa uu ahaa waryaheena muude warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan askar badan ayaa dowladda hindiya looga dilay dagaallo dhexmaray iyaga iyo ciidamada shiinaha in ka badan labaatan askari ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaallo kharaar oo dhexmaray ciidamada dowladaha shiinaha iyo hindiya xiisada u dhexaysa labada dal ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay cirka isku shareertay dagaalka ugu dambeeyay ee labada dhinac dhexmaray ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa muddo ka badan afatan iyo shan sano war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda hindiya waxaa shiinaha lagu eedeeyey inay baal mareen oo ay jabiyeen heshiis u dhexeeyay labada dhinac shiinaha weli kama aysan hadlin khasaaraha ay ka dhexleen dagaalka ciidamada dowladaha hindiya iyo shiinaha ayaa aalaaba waxa dhexmara gacan ka hadal waxaana ay isku adeegsadaan rasaas budad iyo biro ugu dambayntiina khilaafaad xoogan oo salka ku haya biyo xireenka annahda ayaa soo kala dhexgalay dalalka itoobiya iyo masar sida ay ku waramayaan ilo xoog ogaal ah oo warbaahinta la hadlay waxaa fashilmay shir saddex geesood ah oo la filayay inuu dhex maro dowladaha itoobiya masar iyo suudaan loogana arrinsanayo khilaafka biyo-xireenka annahda shirka oo la filayay in lagu qabto aaladda internetka ayaa fashilkiisa waxa uu yimid ka gadaal markii dhinacyada ishaya isku fahmi waayeen ajandaha wadahadalka waxaana dowladda itoobiya ay jeedisay hadallo kulul wasiirka waraabka ee dowladda itoobiya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dhismaha biyo-xireenka annahda islamarkaana aysan jirin cid ay uga heebeysanayaan waxaana uu dhanka kale ku eedeeyay dowladda masar inay carqaladaynayso horumarka itoobiya hadalkiisa waxa uu yimid ka gadaal markii wasiirka arrimaha dibadda masar saamix shukri uu rajo xumo ka muujiyey shirka saddex geesoodka ah waxaana uu sheegay inay golaha ammaanka kala hadli doonaan sidii itoobiya loogu cadaadin lahaa inaysan qaadin tillaabo aan lala ogeyn ilaa iyo hadda ma muuqato ifafaalo muujinaya in heshiis laga gaaro biyo-xireenka annahda oo ay xabashidu u muuqdaan kuwa indha adag doonayana inay ka dhaliyaan koronto ballaaran xitaa haddii ay taasi keenayso in masar iyo suudaan ay heli waayaan biyo ku filan warkiina dhegaystayaal saakalka inuu joogo